لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل waxaa inoo socotay أxaadiiثtii uu sheekhu ku soo arooriyey رaحimه الlaه taعaalى baabkan ikraamu dayfi wa fadli ithaarih ama fadlin baabkaas bal tii baan dhexda kaga jirnay marka wuxuu uhi imaamkii muslim raximah اllahu tacaala waxadaثanaa cubaydullahi bnu mucaadin alcambariyu waxaamid bnu cumar albakraawiyu wa muxamed bnu cabd اlأclى jamiica can ilmuctamir bni sulaymaana naa saddexdan sheekh ee sheekhyadiisa ka midi waxay xadiidka ka wada wariyeen muctamir ibnu sulaymaan albakraawina sande horeba usoo maray waa nisbatun ilaa abi bakrata athaqafiyo abtirsiintu ku galaa xamid abubakrata athaqafi saxaabigaas wuxuu uhi walafdu libni mucaadin lafdiga soo socdana waxa le ibnu mucaad marka laakiin dhammaan dee isagay kaba wada warinayaan lafdigan isagaa lo wuxuu yihi xadaثana اlmuctamiru qaala xadaثana abi can abi cuثmaana waxadaثa ayضا can cabdالraحman ibni abi bakri qaala anahu qaal horta sanadku waa dad kitaabka kusoo noqnoqda xataa صaxaabigan cabdالraحmaan ibn abi bakrin asidiqda xajiyana waa ti aan kuba soo maray oo bal maala riwaayaat buu leeyahay kitaabka ku leeyahay axaadiiiisa iyo aanay badnaaninba n abi bakrin الصdiq muctamirna wuxuu ka warinaya abihii waa sulayman taymi weeye sulayman ibnu darkhan sulayman baa abu cuثman inahdi oo isagana xataa muqadimadii aan kusoo aragnay in ka dambeysayba kaba warinaya laakiin cibaara inoogu sugan waxadaثa ayضا taas baa meesha oo abu markaa abu muctamir ama sulayman baa wuxuu xadiidkii ka waramaya can abi cuثmaana can cabdالraحman waxadaha waanu waramayo oo muctamir baa markaa hadalkii leh oo de waxa weeyaan sulayman ayضane waa can gayri abi cuثmaana can cabdidaxan cid aan abu cuثmaan ahayna xadiidka waa inooga waramay oo uu nooga soo naqliyey isagoo keyrkaasi ka warinaya cabdالraحmaan ibn abi bakrin saas waasa uu sheekan mandiqadeena moxamed alamin saaxib اlkowkab اlwahaaj waasuu kuba fasiro xadiiskuna bukhaari iyo muslimba way wariyeen bukhaarina kollay dhowr meelood buu sii dee caadadiisu ayd xadiidka isagoo fawaa-idda iyo axkaamta kuba sugan eegaya meelo kala duwan buu ku soo arooriyey markaa kitaab ulacima oo markaa ii dhowaana xadiidku sanadkusan buu ugu sugan yahay waana ku sugan yahay laakiin xaafid sharxiisa waa ixaaleeyey oo dee halkii hore waa kitaabulhiba iyadoo meel ka dambeysayna waa kitaabulhiba marka maan makansan bal inaan eego shuraaxda bukhaari cibaarada ee wixii ay ku fasireen haddii arrintu taa tahay ciddan kale cidda ay tahay bal umuurahaase laakiin haddii wax saasa takmilatu fatxi lmulhimna waan eego iyada waxba dee cibaarada u mooye wax kaloo ku sugnaamay jirin in sha allahu tacaala haddii bal xaafid iyo khaasatan irshaad sario meelahan aada uguba fiican iyo wixii amaacayn iyo bal waan eegi doonaa shuraaxda bukhaari hadday cid xadideen cid aan dee ahayn abu cuثmaan oo uu ka wariyey sulayman ama si kaleba ay xadaa usoo dhigtay insha allahu tacaala wixii bal markaasna haddii wax saabi ay noqoto haddii ala yidhah isku baraarujin doonaa qaala wuxu uhi markaa cabdالraحmaan ibn abi bakrin kunaa waxaanu ahayn maca الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu ahayn ثalaثiina wa miata soddon iyo boqol oo boqol iyo soddon ujeedadu waa la maqnaa kollay safarun baa lagu maqnaa ama dee umuurihii jihaadba ka soo qaad markaa boqol iyo soddonna dadkii rasuulka ilaahay la socday ayaa ahaa cabdiraxmaan ibn abi bakrinna qoyskoodu markuiyo dee aabihii iyo hooyadii iyo dadkaasi markay islaameen horo isagu umuu islaamin bal dagaalkii beder wuxuu joogay isagoo gaalo xagga gaalada kaba socdo dagaalkuu kuba jiray oo kolbaabuu aabihii doonay inuu uba baxo mubaarasahaan ugu baxo maraca rasuulka kaba joojiyey laakiin adugu waqtiyadii hudnadii iyo waqtiyadaa ka dambeysay waliba waxoogaa kaba dambeysay ayaa islaamkiisu ah markaa dee waa waqti dambe waqtiyadaa uu rasuulka ilaahay laba saaxiibay ah uu la socday faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi hal maca axadi axad macii ma yahay minkum idinka idinka mida dacaamun cunto oo waa dadkaa boqol iyo soddon ka gaadhay malaasahaydii baa go'day axad idinka idinka mida wax la cunoa macisa ma yihiin faidaa wuxun baaba soo kadiyay dad waa tii fujaayadoo de bacna waa shayga dee sidaa fuja ahaan ay u arkeen faidaa waaba maca rajul wuxun baaba dhacday in la helay de waa nin maci inuu yahay saacun saac min dacaamin cuntaa ee cuntadoodu kolley shaciir iyo waxaasaaba uga badnaa walow beryahii dambe de haddii addacaam laba idlaaqo burka ama qabadiga uu kuba dhici jiray kolley waxyaalo taasana abaabtii ribada iyo waaban kuba soo aragnay laakiin dacaamkoodu dee timir iyo shaciir iyo waxyaalahaas imika laakiin waa waxaa la dubanaya wax kaba mida kolley ama budo shaciireed baaba laga yaabaa inay ahayd iyo daqiiqdeed aw naxwo aw naxwo ama se saac wax ku dhow oo ujeedadu saac ama wax saac dee adigu aan ka badnaynuun faujina waa la cajiimay oo dee isagii baa la qoyey si loo dubo uma jaءa rajulu nin baa yimi mushrikun gaala oo mushcaanun macnaa timihiis dee muu feedhnayn oo timihiisaasoo timo weyn lahaayo ay firiirsan inay kala baxsan yihiin oo dee kamuu shaqayn madaxiisiyo ma feedhin adugu taas weeye oo mushcaanun kolley sharaxana qolooyinkiina haysta waa muntafishu shacari wa mutafariquhu macnaha timihiisu ay baahsan yihiin firirsan yihiin oo adigu tim aan timihiis muu feedhnaynba xagga luqada waxay yidhaahaan de waa ishcaanna shacaru ishcaanna oo ifcaallo ah ashacaru ishcinaanan waa ida ntafasha watafaraq marka uu kala tegsan yahay baahsan yahay dee licadami tacahud taas baa lagaba cabiraa nin saasaa yimi oo tawiilun weliba dheer bighanamin kaasoo dee maca hanamin ari maciye yasuuquhaa wado ari baana uu watay ninkaasi waana nin mushriga faqaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi abaycun arigan aada wadaa ma iibbaa am cadiyatu mise waaba dee cadiyo iyo hibo aada nasiinayso ama aada bixinayso aw qaala wuxuu ihi am hibatun cadiyo iyo hibano halkan waa isla mid oo ma iiba mise waa hibo faqaala wuxuu uhi la meye hadiyo ama cadiyo maaha hibo maahe bal baycun waa iib oo ujeeddadu waxaan u wadaa inaan iibiyo taas buu ihi bukhaari xadiidka kitaabulhibu kusoo arooriya waana halka xaafid ibnu xajar kuba sharxay wuxuu ugu soo arooriyaana waa cibaaradan dhacday am hibatun oo uu markaa ka qaato halkaas ruuxii gaalka ahaa hibadiisa iyo wixii ku siiyey bal dee in aqbalkiisu kolley dee rasuulka ilaahi isagoo aan aqbalina way dhacdayba aqbalkeeda la aqbalaa inay jaa-is tahay oo kale oo dee bal markaa waa cibaaradan dee hadduu marka yidhaha waa hiba oo kale dee waxaa meeshii daahirku ahaa inuu kaba aqbali lahaa de kolley labada baabna way yimaadeen isagoona aqbalin rasuulka ilaahi isagoo aqbalay labadaba way yimaadeen culimadna way jamciyaane waa wuxuu ugu soo arooriyey bukhaari kitaabulhibeeb faqaala bal baycun faاshtaraa minhu rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iibsaday shaatan shaato neef adhiya ayuu ka iibsaday ninkii fasunicat waa la sanceeyo waa la hagaajiyo deedna neefkii inta la gowracay ayaa dee la googooyey si loo kariyo oo sancigu kaasba weyn wa amara rasuulu llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray bisawaadi اlbadni caloosha dee qadcadeedan madow waa beerkii alkabid weeye barhkood baa waxay yidhaaheen jamiicu dee albadni iyo m beerka iyo wixii kuba dhow ama waxaa caloosha ku sugan oo dhan baaba ay sawaadulbadni laba yidhaah laakiin taa suu qurdube idhaah bucdi baa ku sugane waa beerkii weeye sawaadulbadn an yushwaa in la dubo ayuu rasuulkii ilaahay amray intii kale waa la karinayaa ee beerkii de waana si waxa weeyaan uu kana soo horeynaya cuntadii kalena waa bal markaa in la dubo amray qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu abi bakrat abakarin baa odhanaya weymullaahi ilaahay magacii baan ku dhaartay waa lafdi qasamaynu hore usoo maray hamsadeedna waa hamsatu waslin bacdigood hamsatu qadci haba yidhaaheen maa min athalaathiina soddonkii kamuu mid ahayn iyo wa mi-atin boqolkii boqol iyo soddonkii nin ee rasuulka ilaahay la socday ilaa oo axad kama mid ahayn weeye maa min de ma axadun min athalaathiina wa mia ilaa oo uu markaas ka mid yahay ama uu jiro axad dee raggaa kaba mid ahaa xaza waa gooyey lahu isaga rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam xuzatan waa qadco xaza dee kolley shado iyo dambe iyo waa yafculu baabkeed shada iyo shuda oo kale xaza iyo xuzo waana goyn weeye xuzadna waa alqidca xuzatan xuzatan qadco qadco oo min sawaadi badniha caloosheeda beerkiisi beerkiisi beerkeedii kaba mid ahaa badniga sawaadkiisii marka in kaana hadduu yahay shaahidan kaa mid jooga acdaahu waa siiye xusadiisii ama qadcadiisii wain kaana hadduu yahay axadku qaa'iban mid maqanna khaba'a lahu uu qariyo macnaa uu dhigay oo meel uu dhigay si dee bal markaa midna maqanin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walde kolley waa mucjizo weyn oo mucjizaadkii rasuulka ilaahay kaba mid ah nadaa'irteediina waan soo marray waxyaalo kalena waa dee wax kitaabka ku sugan iyo waxaan kuba sugnayn bo taasi badan baa jirta bukhaari hadduu hibo kusoo arooriyey dee waxa weeyaan aclaamu nubuwa ama dee kitaabkaasoo calaamaatu nubuwana waa kusoo arooriyey arrintan daraaddeed oo waxaa la arkaa markan adciba waa maruu marar soo sheegay xadiidkii bal waa mucjizo weliba intaa kuma koobna waa kan xadiidku waa inoo socdaa qaala wuxuu yihi cabduraxmaan wajacala wuxuu yeelay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa cuntadii dee waa khubsigii la dubay ama wixii saacii lagaba dubay iyo dee hilibkii qascatayna waa acaamkii wajacala acaamkii imika waa acaamkii wuxuu yeelu rasuulka ilaahay kaba dhigay qascatayna laba xeedho ama laba qasco faakalnaa waanu cunnay minhumaa min alqascatayni ajmacuuna dhammaantayo oo boqol iyo soddonkii haddana labadaa qascay wax ka cuneen haddii laba yidhaaho dee mar keliyay soo wada fadhiisteen tanna mucjiso labaad baa kuba sugnaanaysoa dee dadka intaa laegi inay u waasac noqoto mid kastaa uu ka helay meeluu gacantiisa geliyo laakiin lafdigu kolley taas kuma caddo sariix kuma aho imika waxba kuma xambaarayne muhimku dee ama macal ijtimaac ha noqotiyo kulan mar inay ka wada cuneen labadii qascauna loo kala baqay samoodeeda ilaahayna uu waasiciyey iyo calal dee iftiraaq be laakiin horta dhammaan way wadaagsadeen halkii waa laga wada cunay washabicna waan dheragnayba oo ma ahaynun in dee niba luqmad ka qaatay may ahayn cuntadii ee waa la dhergay shabiican ha bal bukhaari kitaab laadumia baabku ku soo arooriyo baabu man akela xataa shabiicahu soo dhigtaa ruuxii cunto cunay kan iyo markaa laba xadiis oo kale kusoo arooriya intuu cunto cunay dhergay taas oo kale ujeedadu dee dhergu wakti kasta madmuum ma ahay waanu cunay oo washabicnaa waanu dheragnay wafadala weliba iyadoo boqol iyo soddonkaasi ay ka dhergeen ayaa wafadala waxa hadhay fi lqascatayni labadii qasco dee haddana baqaayo cuntadii ah cuntadii waxbaa kuba hadhay faxamaltuhu wixii hadhay ee labada qasco ee cuntadii ahaa waxaan ku qaaday cala albaciiri baciirkii oo e waxaa si mar damba loo cuno la qaaday bay noqotay barakadaasba weeye aw kamaa qaala amase sidii uu yihi oo waan qaaday ama dee wax kale uu kuba sameeye laakiin waxbay hadhayn balxadiid kolley way inoo socoto nadaa'ir way inoo soo aragnay kuwo kale oo isagu inoo warinaya xadiid kalena waa inoo dambeeyaaye waxaa kuba sugan laba mucjizo mucjizaadkii rasuulka ilaahay kaba mida ama dalaa-ishii nubawadiisa mid waa beerkii oo dee ilaahay badiyey badiyey ilaa uu boqol iyo soddon ruux ay wax ka wada cuneen mid kastaba waa kan kii maqnaa rasuulka ilaahay waa u dhigay taasi waa mid arrinta labaadna saac buu ahaa cuntadu ama wax ku dhow iyo neef adya hilibkii waa intaas baa dacaamkuna ahaa kiina muxuu noqday in boqol iyo soddon nin ay ka dhargeen oo welibana ay wax kaba hadheen ay qaateen sababtay u qaateenna markaa cid u baahnayd baanan jirin markaa waa laga wada dhargay cidi umay baahnayn waa kuwan deeta qaatay bal markaa waa laba dee salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dalaashii nubawadiisa iyo dee arrinkanna waa arrin soo noqnoqda nadaair waqaaicda iyo dhacdooyinka umuurahan iyo axaadiida kuba soo aroortayna aad bay u badan yihiin oo haddii mid kastaba la yidhah waa xadiid axaadeed laakiin waxa inooga sugan ay wadaagsanayaan waa arrin inoo tawaaturtay weeye inoo bal matalan tawaaturtay rasuulka ilaahina mucjizaadkiisi kaba mida salawaat ullahi wasalaamu caleyh waxaa kaluu sheekhu leeyay bal taasi way inooguma sugantahay waxaana xadiidka kaloo ku sugan waasaatu rufqati fi ma yacrudu lahu min durfatin wagayriha waana dadkii wada socday waxa dee yimaadee ama hadiya ama durfiya waxyaalaha caynkaasa inba la wada gaadhsiiyo oo haddii barhkood ay maqan yihiin bal isagana nasiibkiisa loo dhigo macnaa ujeeddadu intii markaa joogto wixii inaanay wada qaadan iyo wakoodii kaliya rafaqadoodii kale wixii kaba qadinayo waa kan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bearkii uu gogooyey kuwii joogay waa siiyey intii maqnaydna mid kastaba gaar ahaantiisiiba uguba dhigo waa halka halkan imaam nawowi uu masaladan ama arintaa leeyahay faa'iidada uu kaba soo saareen xadaثna cubayd لlahi بn mعaadin الcanbariy وxamid بn cmar الbakrawiy ومxamed بn cabd اأعlى الqaysiy waa ninkii markii dhaweydoon nisbadiisii baa inoo soo korodhay kulhm can الmctamiri wlafظ lbni mعaadin lafdigana ina mعaad baa leh markii horena xadiiث labaad weeye kani sanadku waa kii un ruuxna isma bedelin sidoodii weeye weliba lafdi kii horena muxuu ahaa lafdi ibni mucaadin lakin waa xadiid labaadune se sanadku min awalihi ila akhiri waa kii imakaan kaba soo baxnay muxuu yihi markaa xadaثana اlmuctamir bnu sulaymaan qaala qaala abi aabbahay baa yihi sulaymaan xadaثana abu cusmaana waa nahdi anahu manaa waa de abu cusmaanka xadaثahu waxa u waramay cabdالraحmaan ibn abi bakrin oo wuxuu ugu waramay ana asxaaba sufati sufada asxaabteedu kaanuu waxay ahaayeen naasa dad fuqaraaa fuqaraa kolley asxaabu sufa horena kitaabka malaa dee marar kale waan soo aragnay eh sufadu waa meel masjidka akhirkiisa ku taalloo hadhaysnayd dadka qurabada iyo muhaajiriinta aan madiine ehel iyo maaltoona ku lahayna ay geli jireen waxaanay ahayn adyaaf alislaam baanay ahayn islaamka iyo dee muslimiintaasay marti u ahaayeen oo taas oo kale kol way yaraan jireen oo de hadday khaswo loo baxayo ay barhkood tagaan iyo ama hadduu dee mid iyagii kala mid ahay intuu guursado ehel yeesho halkii dee bal kaba baxa iyo waxyaalo kol ay yaraadaan iyo kol ay badnaadaanna way jireen aimada qaarkoodna way tatabuceen oo kol dee boqol wax ka badan abu nucaym iyo bal malaa ilaa dhowr boqol waabay gaadhsiiyeen markay magacyadoodii tatabuceen iyo dadkii halkaas soo mareen laakiin dee maaha inay calaa sabiili dawaame halkaa ugu jiri jireenun maalintii way bixi jireen oo xaabiya bay soo guran jireen bal waxaana laba yidhaha guryihii rasuulkana salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biya iyo way usoo dhaamin jireen habeenkiina qur-aankay aqrayeen oo salaadna way tukanayeen oo balosay bukhaari iyo keyrkii yidhaaheen markay cibaarada fasirayeen ama ahla sufa ay sheegayeen ay kaba warramayeen dee bacd alculamaana waa taan idhi way ururiyeenba oo dee wax gaara dee waa si gaaray u tatabuceen bal qolooyinkaasi laakiin kolla way yaraanayeen kolla way badnaanayo haddaba kuwaasi dad fuqara ay ahaayeen waina rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay qaala wuxuu ihi maratan mar man kaana cindahu ruuxa agtiisa uu ku sugnaaday dacaamu اtnayni laba cuntadood falyadhab hala tago bihalaaثatin saddex hala tago oo saddex ha kaxeeyo waman kaana cindahu dacaamu arbacati afar cuntadood ninkuu agtiisa ku sugan yahayna falyadhab hala tago ha kaxeeyo bikhaamisin mid shanaad haddii dee cuntada ay yarto mid shanaad inuu qaadi karto bisaadisin mid lixaad oo haddii dee laba ay cuntadoodani dee ay ku wada fillaan karto iyo aan lagaba dherginbe xadiidku sidaan markaa bukhaarina waa wariyey sidan muslim u wariyey bukhaari riwaayadiisu waxay ahayd halkan falyadhab bihaaliثin eeg dadkay laba cuntadood oo ujeeddadu gurigiisii dee labay ku joogaan waxaa u bisilna waa labadaa ruux cunto loogu talagalay dadna may ahayn dee taraf iyo cunto badan oo ziyaada oo kolkol ay iskaba daadiyaan ama ay cunin ka dhergaan ay dhigeene waaxoodii waa waxaa yaree xaaladooda dhaqaalaba ay iskaba liidato markaa laba ruux cuntadii dee loogu talagalay haddii mid saddexaadna ay ku daraan cala alaqal dee wax lagu gaajo baxo way noqonaysaa kii saddexaadna way kula filaana ay ku de markaa isna uu kula gaajo bixi macoodii ee mid saddexaad ha raaco taasoo ha kaxeeyeen saas weya riwaayada bukhaari iyadu waa macno saxiixa sawaaba xadiidka intiisa dambana waa sida kuba timi laakiin marka la eego duruqda muslim iyo nuskooyinkiisa makaariba iyo mashaariqa halkan kumay kala dunayne cibaaradan baa dhacday falyadhab bihalaaثatin oo haddaan lafdigeeda sideeda u macnayno waxay ahaan lahayd ninka laba cuntadooda ay agtiisa ku sugan tahay saddex kale oo shan bay markaa noqonayaan halkii ka dambaysayna eeg afar haddii cuntadooda ay kuma sugan tahay mid shanaad ha ku daro ama hadduu ugu badanya mid lixaad bay ahayd e marka dadkii xaaladoodii dhaqaalahoodu sa ahaa cuntadoodu aanay badnayn marka in laba loogu ta loogu talagalay ama cuntadii laba deeqi lahayd saddexay noqoto xalaarkaa nina inay dee ruuxna aanu ku gaajo bixinba riwaayadii bukaarina waa tahay horta ta bukhaari baa sawaaba laakiin tan xadiidka siyaaqiisa socod waafaqsano waa taas waa si ay balmatela yidhaaheen lakiin nawowi baa raximah اllahu tacaala tawjiihinayo oo wuxuu leeyahy riwaayadan muslimna wej baan u yeeraynaa ay ku waafaqdo dee xadiidka siyaaqiisi iyo riwaayadan kale ee bukhaariya xadiidka waa xadiid keliye dariiqadna way ku wariyeen oo bal matalan markaa la yidhaaho falyadhab bihalaaثatin ay falyadhab bitamaami halaaثati weye saddex dee wax taam yeelaya ujeedadu laba ay ahaayeen waa ruux sadexaynaya oo markaa cadadkii uu saddex ku taab noqdo cadadkii markaa meesha joogaya uu saddex ku taab noqdo taas ha kaxeeyo oo bal markaa haddii aan idhahno falyadhab biman yutimu halaaثatan hala tago cid saddex buuxinaysa oo ujeedadu laba saddex kaba dhigaysa ama bitamaami halaaثatin ee adigu riwaayadii halkan odhan lahayn waa qalab dhacay kitaabkii waa tawjiih tii kalena inoo waafaqsan markaa ayn idhaahnana markaa taxriif iyo ama khada iyo waxyaalaha ruwaad kaba dhacay aynaan kaba dhigin oo wuxuu soo qaatay ilaahay qowlkiisii waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaamin oo dee kolley inay waxa horeeyey inuu ilaahay samooyinkiiyo dhulkiiyo laba cisho kuba abuuray hadday noqoto aqwaadeediina afar cishuu qadaray waxay noqon mee dhulkay hayd oo bal matalan waxay noqonaysaa lixdii cishaba in iyada khalqigii dhulka iyo taasi ay qaato taa maxay kuba fasireen waqadara fiiha aqwaataha fii arbacati ayaamin fii tamaami arbacati ayaamin weeye fii tamaami arbacati ayaamin markaa tana tibay laba mituleyo haddaan tawjiihan idhahno waxba riwaayadii ma odhanna waa qalade lakiin macnuhu waa kaa weeyaano macnuhu waxa weeya ciddii laba cuntadood ay gurigiisa kuba sugan tahay bal mid saddexaadna ha ku daro dadkan si dee waxa weeyaan loo martigeliyo aw kama qaala ama dee si uu yihi waa shakun waina abaa bakrin abaabakr jaءa bihalaaثatin saddex buu soo kaxeeyey habeenkaas oo gurigiisii uu keenay waاndalaqa nabiy llahi salى اllahu alayh wasalam bicasharatin isagu de waxaa la arkaa reerkiisii markaan eegno dumarkiisiiyo taas ciyaal siaa soo joogay ma jirto waa laga yaabaa mid mid dee ciyaalkaad saa musalamay iyo inay intani waaba iyagii labalaabkood ay ku dhawaato wixii joogayba e waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh deeqdii sii badnayd iyo si uu jaanibkaa dadka kale ugaba horeeyey oo intii dadka kale ay kaxeeyeen in ka badan buu kaxeeyeyo dee markaasi haddii ay ahayd halkaa kii afar markaa agtiisa ku sugaya mid shanaad ama mid lixaad haba qaadooba dee waaba haddii aan lixba kaba dhigno dee waa sulus cuntadiisii ayaa lagu soo biiraya waa dee cadadkii suluskii weeye laakiin rasuulka ilah intaa waa kaba badiyo toban buu kaxeeyey isagu abubakarna saddex qaala wuxuu yihi waa cabdiraxmaan ibn abibakr ba ibnu abi bakrin baa odhanaya fahuwa وأنا وأbي وأمي ولا أdري hل قاaل وامرأتي وخاdم بين بyتنا وبyت أبي بكر kale bal xadيiثku riواaية inoo soo horeysa riwaaيo kale oo ka taabsan oo waxaa halkan ka dhiman اkhtiصاarka halkan jira iyo kolkol meelo yar kala horeeya inoo dhamaynaysaana way jirtaay oo imaam nawwيna رaحimah الlahu taعaalى riyaadka xadiidka waa ku soo arooriyey khaasatan karamaat lawliya baabkeeda ayay ahayd waayo dee karama kuwa sugan weyne oo abubakar uguba sugan halkaasuu kusoo arooriyay duruqdiisiina kolleyna waxaa la arkaa muslim buu kaba naqlinaye dee halkaa xataa kitaabka ruuxii isagu matalan waxay u noqonaysaa ana sharax kaa kalena way uguba noqon markuu halkan hagaag bal u dabdisteen wuxuu yihi markaa cabdiraxmaan fahuwa damiirkan huwa waxaan u celinayna un shan waa damiiru shani weeye daahirkuna wuxuu awowdan ana de hadduu mubtado damiiru shaniga aan kaba dhigno ana iyo bal matalan wixii kuba cadfana mubtada labaad aan kaba dhigno bal matalan khabarkiisaga qadarno kolley wowda waxay naani wowda iman bacda shuraaxna waxay kaba dhigan inay dee wowdani xaggii dee markaa ama ruwaadii ay kaba dhacdee dee usluubkii ama siiqadii baan wowda qabanayn oo markaa maxaan ohan fa huwa shanigu waxa weeye oo dee shanigu waxa inooga warramayaana waa ciddii gurigooda joogte ana aniga oo waxaabu ahaa dee shanigu yahay ciddii guriga kuba sugnayd inuu yahay ana aniga iyo wa abi aabbaha iyo wa ummi hooyaday waa aabihii abubakr iyo hooyadii umuruumaan iyo isaga waayo caaisha oo kale iyo dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh zawjadiisii bay ahayd asma iyadna waa la qabay manaanay ahayn ina de umurumaan may dhalin oo isku hooye iyaga may ahayn qoladan hooyadeed dee islaan kalea iyada dhashay marka ciyaal yaryarna oo kalena may jirin allahuma dee imaka halkan waktigan wuu noolaa cabdullaahi ibnu abi bakrin oo hijradiina kollay dee dikri weyn kuba lahaa qeyb weyn kaba qaatay walow aabihii intii uu khilaafadii aabihii dhexdeedii uu dhintay oo marka dambe dikri dambe aanu lahayn oo waktigaasuu dhintay dhaawac daa'if ku gaadhay buu uba dhintay bal waa laakiin guriga ciddii joogtay waxaa la arkaa isaguba dee markaa meel kale kuba sugnaayo aniga iyo macnaa waxa weeyaan inay saddex buu soo kaxeeyey soo maaha gurigiina yaa joogay waxaan garanaynaa markaa bal dee cuntadii gurigooda lagama helayey tirada kuba soo birtay inta tiradooda ahayde fahuwa shani waxa weeye waa ana macnaa ana bal wowdan iskaba xadfaynaa aniga iyo macnaa ciddii guriga kuba sugnayd waa abi aabbaha iyo waa ummi hooyadii walaa adri abu cusmaan baa le ma garanaya hal qaale inuu yihi wamra'atii iyo aniga haweeneydaydii iyo wakhaadimun khaadim bayna beytina wa beyti abi bakrin annaga guriga yaga iyo guriga abibakar dee u dhaxeeyey oo na waa khaadim la arkaa addoon baabu ahaa ama dee lafdiga khaadimna labadoodii waa iskagaba dhacaysa gurigiina dee meel bay wada deganaayeen isagiina waa kan oo waktigaa awlaadba ma lahayn haddii balxaaskiisu joogo marka khaadimkana labada guri buu ka wada dhaxeeyeyba macnaa intii markaa bal haddaan isku wada darna joogtay iyagii shan bay noqonayaan abubakarna markaas saddex buu soo kaxeeyey qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan baa hadalka wata waina ababakrin ababakr tacashaa waa casheeyey cinda nabiyi salى اllahu alيه wasalam isagu dee rasuulka ilaahay waa saaxiibkiisii koobaad waaba kaa rasuulka ilaahay xataa isaga si gaara dee ilah baaba yaquulu lisaaxibihi yihi xadiidka صaxiixaana muxuua fahal antum taarikuuna lii saaxibi asxaab cumar iyaguu la hadlayay war saaxiibkay ma ii daynaysaan waa ciduu la hadlayo rasuulka ilaahi la khidaabaya maalin ay isqoonsadeen oo waxyar dhex mareen isu cadhoodeen abubakar iyo cumar buu lahaa isagoo laakiin cumar baa arrintu ahayda dee dadkiina la hadlaya guud ahaan aniga saaxiibkay ma i daynaysaan oo ma iga tegaysaan haddaba waa sidaasoo waa laazimi jirayba weeyaan oo intuu soo kaxeeyey buu noqday rasuulkii ilaahay buu ku noqday tacashaa markaa waa casheeyey cinda nabiyi sala allahu alayh wasalam hadda markaa eg riwaayad dambe aynoo dhamayn horta uu keenay iyagii reerkii buu amruu yihi sii cashaysiiye qoladan martida ah sii sooriyeeye markaasuu noqday rasuulka ilaahay kuba noqday salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa la casheeyey cashadii waxay salaaddii cishaayo horteedna way casheeyeen markaasu haddana salaaddii la tukaday uu sii caweeyey oo rasuulka ilaahay buu haddana la fadhiyey muddo salaaddii cishaayo dabadeed uma labisa uu nagaaday waa intay casheeyeen dabadeed rasuulka ila agtiisuu ku nagaa xataa sulliyat اlcishaa ilaa salaada cishaa la tukaday oo dee cashadoodina waxayd qabla alcishaa uma rajaca uu soo noqday macnaa uu noqday oo macnaa markii uu salaadii la tukaday kamuu imanay rasuulkii ilaahay buu haddana la fadhiyey falabisa waa nagaaday cinda nabiyi salى اllahu alayh wasalam xataa nacasa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam ilaa rasuulki ilaahay lulooday ayuu laba fadhiyey taas bal halkan waxaa inooguba sugan kolley xadiidkan faa'iidadaba sii horeysiina sheekhu inoo dhiganayo oo xadiidka uu leeyahay waxaa inoogu sugan inay bannaan tahay ruux marti ay u joogto gurigii intuu martidii dee cid kale waa markay cid ka furata uu haysto reerkii uu dee martidii yidhaaho dee wixii ay iyagu soryadoodii u quma inuu hawlihiisii iyo ashkaashiisii iyo masaalixdiisii isagu xaggeeda uuba kaco kol hadday cid meeshii dee waxa weeyaan umuurtoodii u qumayso halkiisii gelaysa ay joogto dee tana waa sida joogtay oo jirtay oo haweeneydiisi way joogtay laakiin waxaa jooga guriga cabdiraxmaan oo ninkaa weynba ayaa joogay isagu dee u xil saaray inuu dadkii balsooriyeeyo macnaa ujeeddadu markaa waxa weeyaan laazim ma aha kol hadday marti kuu joogto ilowba ilow inaad la fadhiisato ood la cunto ee haddii aad xaqiisii dhammaysiiyo ikraamkiisii cid ku markaa adigina aada hawl leedahay cid hawshiisii qabanaysana aad kaga tagto dee taasi waa shay jaa-isa weeye waana sidaa abubakar yeelay dee arrintan kale rasuulka ilaahay uu xataa la joogayey uu markii horeu la fadhiyey waa la casheeyey waa kan la noqdayna waa dee si uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh umuur dee la joogiisa uu ehelkiisii iyo diifaantiisii waxaa ugaba horreysiinayey taas iyo xubigii dee uu rasuulka ilaahay jeclaa iyo dee suxbadii khaaska ahayde oo kolley waa umuurta guud ee islaamkana waxay dee markaa uu joogay iyo dee waxay cilmigu kaba qaadanayeen fajaءa wuu yimi abubakr baa yimi bacdamaa madaa intuu tegey dabadeed min aleyl habeenkii maasha allah dee waa kan agi salaadii cishaa iyadoo la tukaday ayuu rasuulka ilaahay la sii fadhiyey wuu ku raabiyey ilaa uu rasuulka ilaahay lolooday salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaasuu kaba yimi iyadoo habeenkii waxooga ay kaba tegeen buu yimi markaase qaalat lahu imra'atuhu haweenadiisiibaa waxay tidhi maa xabasaka maxaa kaa dibdhigay kaa reebay kaa xabaasoo kaa xidhay can adyafika martidaadii aw qaalat waxay tidhi dayfika martidaadii un kolley lafdiga dayfna waa lafdi marka la eego dee hab master ama dariiqii iyo dee si master baa loola tacaamulaa marka la eego luqada oo mufradkii iyo musani iyo jamaci iyo mudaker iyo muanasba lafdigan dayf uu ku wada dhacaa laakiin awqaadda qaarkeed way jamciyaanoo waa tan aan imakaba aragna adyaaf imaka halkan diifaadna horeynu uba soo maray duyuuf way jirtaayo dee waa la jamciyaaye laakiin asalkiisu dee waa daafahu dayfan asalkiisaa master ahaa haddii la idhaha daafahu dayfan oo markaa marka asalkiisu a dee waxay noqotaa si dee master oo inta badan aan la tasniyin jirin la jamcin jirin ayaa loola tacaamulaa marka waa isla macnuun baan leeyahay dayfika imaka saddex bay ahaayeene wuu ku wada dhacaya sababto in mufrad iyo wax ka badan mudakar iyo muanas lafdigani wuu ku wada dhacaa awqaadda qaarkeedna dee waa tan laba jamciyo qaala wuxuu yihi markaa abubakrin wamaa cashaytihim miyaadad cashaysiin oo iyagii miyaadad cashaysiin martidii qaalat waxay tihi aba way diideen xataa tajaa inay cunaanba cuntadii way iska diideen oo waxay idhaaheen dee waa ilaa uu ninkii guriga laha yimaado anagu maba cunayno qad caraduu way bandhigeenoo dee waa sida dee cabduraxmaan iyo ciddii kalee la jirtay calayhim waa cala dayf way u bandhigeen cuntadii iyo cashadii fagalabuuhum nimankii dayfka ahaa ayaa ka qaalib noqday ujeeddadu kuwani waxay doonayeen inay cunaan iyagiina way diidanaayeen oo ilaa uu yimaado rabbulmansil bay yidhaaheen ma cunayno marka iyagii baa deeta ka qaalib noqdoo ka adkaaday oo dee arrintii waxay noqotay inay cuni waayaan oo ujeeddadu may qancin oo iyagii dee may kumay qancin inay cunaan taas oy dee mardee wixii lagu soriyey in ay bal maalan cunaan iyagii tii bay ku adkaysteen oo markaa dayfkii baa ka qaalib noqday ciddii cabdiraxmaan iyo dee ciddii kale la jirtay ee doonaysay inay casheeyaan oo cuntada u keentay qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan baa odhanaya fadahabtu waa tegey anigu ana fakhtaba'tu waa dhuuntay oo macnaa wuxuu ka baqanaya dee kolley wuxuu waanata uu tasawurayey inuu isaga canaanto ama uu taas oo kale qaala wuxuu yihi markaasu waxaa odhanaya abubakrin uu dhuuntay waa isagu dee bmaalan ka baqanayay waana inoo damaystay inuu lahaa waa rajulun xadiid manaa nin xaruuri u ahayo kolol abubakr xiduu lahaa taas waa laguma yaqaanay oo bal maalan haddaba tibuu deeta ka baqday inuu isagoon hubsan inay nimankani diideen inuu dee yidhaaho isagaa gaboodfalay isagaa markaa waxa weeyaan hawshii fulin waaye oo dee nin bal maalan markaa tafriid xaggiisa ka dhacay intuu arko uu markaa ama canaanta ama waxyaala yidhaaho markaasa wuxu uhi waa dhuuntay waqaala deeta abubakr baa wuxuu ihi yaa hunsaru hunsarow waa adigu kelimo kolley looga jeedo demi iyo tanqiis way waa ceebeyna ama waa kelimo dee laga yaabaa inay ama cay iyaga agtoodaba ahayd iyo tanqiis iyo dee nuqsaamin oo waxay barhkood kuba fasireen sharaxay ku sugantay athaqiil lwakim waa ruuxa culus ee la cuslaysto oo kale ama se aljaahil oo waxay leeyihin alkhasaara ayaa luqada aljahl alkhasaara aljahlu ah markaa gunsar oo kan jaahilka ahu cabdiraxmaan baanu laba hadlaya ninkuna markaa zaa'id buu noqon safihana waa la yidhi barhkood baa yidhi gunsarku waa dubaabun asraq ama markaa allaimna waa la yidhah wa calaa kuli xaalin aqwaalaha yidhaaheen oo dhan waxaa xaasilka kelimadu yidhah siduu saaxib almufhim yidhaaho ee anaha kelimatu damin wa tanqis caanidaa kala duwan bay yidhaaheen waa keliya la-im baabay tahay safi bay ka dhigeen jaahil bay yidhaaheen kolkol waxay leeyihiin waa dee dubaab ama alasraqu minhu waa taxqiir ahaan hadduu leeya doksi oo ujeedadu waa isagii baa xaqiraya wada kaasoo kalaa tahayba uu ku shabahayaa kol haddaad hawshan qaban weyday weeyaanoo martidii aada marti gelin weyday marka laakiin xaasilka waxa weya anaha kelimatu dami watanqas waa hadal fiican uu yidhaaho saaxib lqurdubi markuu umuuraha barhkood ama waxaan ujeedaa qurdubi saaxib lmufhim markuu umuuraha barhkood soo naqliyo markaasaa wuxuu uhi fajadaca uusan gooyayoo wasaba waana caytamay u caayay macnaa waa cabdiraxmaan buu la hadlaya jadaca weye daca calayhi bijadci anfihi weye oo jadcu waa sankoo la gooye iyo macnaha uu habaaray weeye markaasoo ilaahay sankaaga ha gooyiyo taas oo kale dee kelimo sabina waa yidhi o de laga arkaa qunsarkan baaba dee sabi baa ahayd fajadaca macnaha daca calayhi bijadci adraafi ama bijadci anfi wasaba waqaala waxaanu yihi iyagii isagoo la hadlaya weli waa cadhaysan yahay waana xidyada waa taan lahayn in xaruuri ahaabo dee markaa walow hore uga soo noqon jiray kuluu cuna laa hanii'an laa akaltum aklan hanii'an ma cuntaan waxa weeye cunto dee bogaagsi oo dee aada markaa ku intifaacdaan ma cuntaan be cuna ayuu yihi oo dee markaa iyagii markay reerkii wixii ay u keeneen aanay aqbalina iska xukumteen inuu isagu u yimaado la fadhiisto isagoo la fadhiisto la cuno mooyaane cunahaynba taasna may lahayne kolley haddii xaqoodii iyagii loo guday inay dee qaataan bay heedo aanay shaksiga dayfkii ciddii bal matala marti gelinaysay deeno arrintoodii iyo wa iyaga ku culus iyo waxyaalaha caynkaas aanu iska xukuman un taase wixii loo keena uu aqbalo bal dee taas bay ahayd haddaba wuxuu uhi kulu laa hanii'an laa akaltum aklan hanii'an waqaala waxaanu yidhi eg xadiidku waxaan leenahay riwaayadani ikhtisaar baa ku sugan riwaayada kale oo umuuro ayaa inooga basisan imaka tan laqbadeedaan ku wadaynaa dee kolleyna guud ahaanba laqbay bal waan arki doonaa waxaa dee khulaasadu ay noqotee laakiin riwaayada kale waxaa halkan ka dhiman inoo buuxinaysa waqaala waxaanu yidhi wallahi baan ku dhaartee markii dee uu ogaaday inay diideen iyagu oo ay dhaheen ma cunayno ilaa uu yimaado waabu dhaarto allah adcamuhu abadan weligeyba ma cunayu yihi afka ma saarayo qaala wuxuu yidhi eg intan ikhtisaar baa jira qayba kaba maqan iyaguna way dhaarteen waxyaalaha jiray riwaayad dambaan la sugaynaaye laakiin tani waa qayb dambe marka intay dhaarteen iyaguna ay diideen markii dambe dee abubakar uu cadhadii intay kaba baday dee iyagina ay dhaarteen ee qir iyo qir noqotay uu bal matalan isagii bilaabay inuu wax kaba cuno si ay iyaguna uga cunaan ayaa ugu dambeyn baa baraka muuqatay karaamo isaga u ah dee rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh mucjizay u tahay ma kunaa wuxuu yihi markaa cabdiraxmaan maanaan ahayn naakudu kuwa qaada min luqmatin luqmad waa ujeedadu xeedhadii cuntada ay kuma jirtay markanu luqmad aanu ka qaadanaba ilaa oonu qaadano luqmadiyo in mar af la geliyo aanu xeedhadii ka qaadno rabaa waxa ziyaadayey min asfaliha xaggeedii hoose waa halkii akaru minha in intii ka badan anaa luqmad markay qaadaanba intii inka badan baa meeshii way soo buuxsamaysay qaala wuxuu yihi markaas xataa shabicnaa ilaan dheregnay waa iyaga iyo dayfkiiba welibana markay dhergeen wasaarat waxay noqotay akara mima kina waa tan intii ka badan baa kusoo biirayse rabaana macnaa zaada weeye akara wax ka badan mima kaanat qabla dalika waqtigaa horteed intaan wax lagaba cunin intii ay ahayd in ka badan bay noqotay iyadoo la wada dhergo qoyskii kaba wada dhergo iyo martidoodii fanadara ilayha xeedhada xaggeedii buu eegay abubakrin faidaa waaba hiya xeedhadii waa wixii kuba sugnaa imaka wey kamaa si oo kale inay tahay hiya iyado ay ahayd oo macnaa ujeeddadu waa xaaladeedan imiku waa imika inay tahay kamaa hiya si ay ahayd qabla an ya'kuluu minha shayan intaanay waxba kaba cunin aw aksaru amase ay kaba badan tahay markuu taa arkay ayuu qaala barakada iyo taas ayuu qaala yihi limraati haweenaydiisii ku yidhi yaa ukhta bani firaasin reer bani firaas walaashooday macnaa dee reerkan bay ka dhalatay yo akha bani fulanna waa yaa waaxida minhum waa reerka ruux ka mid ahow reerkaasay ahayd waana reer kinaana ah iyada quraysh may ahayn umuruman yaa ukhta bani firaasin ma haada arrinkani waa maxay kisani waa tii la wada cunay intii horeba way kaba badan tahay iyaduu weydiinaya uu leeyahay arrinku muxuu yahay sheekuna raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahy waa khidaab min abi bakrin limraati umuruman oo macnuhuna waxa weye yaa man hiya min bani firas waa haweeneedan reer bani firasay walaashoodowd macnaha waa reerkaa kaba dhalatay marka qadciyad buu kaba soo noqonaya firaskan inuu firas ibn adigu waa nin reer kinaane laakiin hadal baa dhacay oo sheekha ballaanayo kitaabkeena kolley taxriif ba ku sugan nusqooyinkiinaan eegeynaa waxaa kuba sugan waxaa halkaa markuu qabanaya yaa ukhta bani firasne horta khilaaf kuma sugna umuruman inay qanmu ibnu malik oo reer kinaanaha ay u abtirsanaysay laakiin ami waa jiribkee reer kadmiya ayay kaba mid ahayd ama kadmi siday kuma gelaysaa taas bay iskuma wada khilaafeen markaasaa wuxuu yihi wاkhtalafuu halihiyan min bani israaيil maxay idin taala halkaas min bani frasin baa kolley aan filaya qolooyinkiina hayse sharxa yaa ukta bani fras واkhtalafuu hal hiya min bani min bani fras soo maha alxamdulilah aniga waxaa dhacay halkaas waa hal hiya min bani israaيila bni hanmin am min bani اlxarisi bni hanmin taas baa dhacdayo de waa sina saxan marka haddii cidi ila mid tahay waa hal hiya min bani fras ma reer bani fras ba mise reer bani xaris ba taas lakiin xadiidku tuina tusaya de waa inay reer bani fras tahay malaa barhkood baa yidhi waa reer bani xras reerkan laakiin waa dee jirib kaleo ay markaa ay isku dhawaayeen markaas way bal adigu alxasin wuxuu ku yihi faida ya ukta bani frasin ma hada qaalat la waqurati cayni lahiya alana akharu minha qabla dalika bihalaaثi miraar laadu waa iska zaa'ida waa san halkan shaarixba uu yihi zaa'ida ayay tahay oo sa dee laa uqsimu biyowmi اlqiyaamati iyo laa uqsimu bihada lbaled iyo kuwa la-ahaas oo kale ay culimmadu kaba dhigeen taakiid ahaan in loolaba yimaadeen macnuhu waxa weeyaan uqsimu biyowmi اlqiyaamati uqsimu bihada اlbaled in uqsimu bimawaaqic nujuum taas baa macnuu yahay tanna waa taas oo kale oo bal markaas waqurati caynina qasab bay noqonaysaa haddii aan iskaba dayno oon idhaahno aan bal matalan wax maxduufay aan fido inaan zaa'ida ka dhigina iyadna dhibaata ma jirto waana tan uu ishaarayabo arrintu ay noqoto laa shaya gayra ma aqulu macnaa waxaan hadalkan leeyahay soo socda aan ahaynon ogahay oon garanayaa maba jirto waqurati cayni ishaydu kay ku qabowsanaysaan kuba dhaartay bal haddii quratu cayni barhkood baa rasuulka ilaahay kuba fasiray salawaat ullahi wasalaamu calayh haddii macnahaas yahayna waxay noqonaysaa un intii aan dee la nahyin in makhluuq laguba dhaarto ama dee ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayn laguba dhaarto intaan la nahyin ayuunbaa markaa xadiidka uu noqonaya waqurati cayni oo bal matalan rasuulkay kuba fasireen in bal dee qolooyin kale tawjiih kale kaba dhigeen un inay ujeedo wax dee qurata cayni dee arrintan dee ilaahay noguma karaameeye taas ay tahay adigu taawiil dheer ay leeyihin sifo oo kale kaba dhigeen bal taas iska wadan qabla nahyin baa leenahay haddaba taasaan kuba dhaartay lahiya waa qascadii alaana imika akharu mid ka badan weeye minhaa iyada qabla dalika intii ay markii hore ahayd way kaba badantahay bihalaaثi miraadin saddex goorba oo intii saddexdaad ayay kaba badantahay intii markii hore ay kuba jirto waa inta iyagu bisleeyeen inay martida u keeneen qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan baa odhanaya faakala minha abubakrin malaa markii hore uu kaba cunay haddana markuu arkay barakadan eeg barakadan uu arkay ayuu dee tabaruk daraaddeed buu haddana ugu noqday waxba ugaba cunay wa qaala waxaanu yihi inamaa kaana wuxua dalika kaasi waa dhaartiisii horeu dhaartu yihi wallahi laa acam xalifkaygaas iyo dhaartaasi min ashaydaani shaydaan xaggii buu ka ada yacni yamiinow dhaartiisa u jeedaayo isagaa waxaan igu xambaaray buu yihi o shaydaan xaggiisu kaba ahaaday uma akala minhaa luqmatan waa takraarun macnaa waxbuu kaba cunay dee waa tabarug daraaddeed iyo isagoo hore ay u cuneenba uma xamalahaa in markii laga dhergay iyadooy buuxday intii hore kaba badan tahay ayuu qaaday ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisii ayuu u qaaday dee waa karaama horta qoyskan bay u tahay ama abubakr karaamay u ahayd dadkaa saalixiinta ama awliyada karaamaadkeeduna waa shay sugan oo waxa weeyaan dee waxa weeyaan muctaqadkeednaba ah cidda iyadu waxa weeyaan diidan ee amse muctaziliya waxyaalaha caynkaasana qowlkooda halkan ictibaar ma laha nadaa'irteed iyo waqaaicdaasna way badan tahayba lakiin waxaa la yidhah haddana karaamaadka dadka iyagu awliyada ee ummadda kaba mida karaamaadkoodu rasuulka ilaahayna mucjizay uba yihiin salawaat ullaahi wasalaamu calayh say ugu yihiinna waxa weeye de haddaana rasuulka ilaahay itibaaciisii ayay tan ku gaadheen eeg raaciddii ay raaceen ay rumeeyeen ay hagaag shareecadiisii uguba dhaqmeen daahir iyo baatinba ayay ku gaadheen tan oo itibaaciisii markaa isagii bay mucjiso uba tahay dalaa-ishii nubuwadiisay noqonaysaaba rasuulka ilaahay buu deeto u qaadayba xeedhadii faasbaxat cinda habeennimadii baa la geeyeyba haddana faasbaxat way waa beriisatay cindahu waa rasuulka ilahi agtiisay kuwaa beriisatay qaala wuxuu ihi cabdiraxmaan baa leh wa kaana baynanaa anaga dhexdayada waxaa ahaa iyo wa bayna qowmin qowm kale caqdun cahdi sida malaa cahdi ay dee galeen oo ah inaan muddo la dagaalamin iyo taas baa noo dhaxaysay famadaa waxaa tegey alajalu muddadii bal matalan caqdigaas iyo muddadii hudnada ayaa tagtay oo socotay facarafnaa isaa caشhaرa rajula manaa facarafna fajacalnaa curafaa waxaanu kaba dhignay curafo iyo cuqaal iyo dadee dad ayagu ka mas-uul yihiin oy madaxu yihiin waa carifkii isna caشhaرa rajula labiyo toban nin kolley isna caشhaرa rajula dee daahirka waxaa markaan idhaahno e waa mulxaqaadkii dee musanaa ee in markuu marfuuciyo in alif lagu rafciyo xaaladii jirka iyo xaalada nasbadana ya lagu nasbiyo lagu jiray imikana waa mansuubba dee waxay ahaan lahayd facarafna isnay cashara rajula nisooyinka muslimoo yarna way dhaceenba laakiin bacda intooda badan tan baa dhacda e waxay tahay in luqaad jirta oo luqaadka carbeed kaba mida oo inay laazimiyaan ama musanaha xaalo keliya arifun axwaasha saddexdaaba macnaha maqsuur oo kale ay u isticmaalaan sia ina abaha wa aba abaha waqad balaga fi lmajdi kaayata ahlibaytka aisha oo bal masalan loola mucaamaloodo musanihii mucaamalat almaqsuur oo markaa uu saddexda xaalaba alifun laazimo tii baan markaa ka dhigayna waa luqa jirta waxaana sheekuba leeyahy raximah اllahu tacaala afar qoloo carbeed ayaaba luqadaaleba uu leeyahay oo wahiya luqatu arbaci qaba'ila min alcarab taas waa sharaxay kuma sugan tahay marka facarafnaana waxay macnuhu muxuu yahay carafnaa jacalnaa curafaa weeye waxaan curafana waa jamcu carifin oo de waa reerka caaqilkooda iyo ninka abable matalan taas baa naqiibna waa la yidhaha markaa carifna waaba laba yidhaaha curafo waxaa loo yidhi bay yidhaahaan waxa weeyaan ninkii ciddii madaxda ahayd bay kolba ciddan ay iyagu odayga ay u yihiin ama uu caaqilka u yahay ama uu ka mas-uulka yahay axwaashoodii buu u sheegaya yucarifuuna alimaama axwaala man taxta ciraafatihim nuqabana waxaa loo yihi waa dee min anaqbi waa baadidio iyaga akhbaartoodii iyo umuurahoodii dadka iyagu asxaabtooda ama taas ayay baadhayaan ay laba socdaan oo nuqabana taas baa looba yihi bal marka waxa weeye xadiid baa wuxuu kuba yimi sunanta abi daawud kuba sugnaa oo imika waxa weeye kuba yimi alciraafatu xaqun ciraafadu xaq weeye macnaa ujeedadu marka la eego maslaxa ku sugan oo dadkii uguba sugan hadday tahay ciraafadaasi ama ciidan oo kale ciddii dee koorjoogaha u noqonaysa kolba intan firqadan dee qaa'idkeedaba ahayd oo kale hadday tahay cid kale oo dee bal matalan ciraafadan kollay maslaxa uguma suganoo xagga dabdinta iyo bal ogaanta axwaashooda iyo iyaga iyo ciddii bal kaba sarreysay xidhiidhintooda iyo waxyaalahaas oo waa shay markaa xaqnimadu waa jaanibkaas inay maslaxa ay adigu kuba sugan tahayba oo markaa ay xaq tahay oo wax jidaysan oo fiican oo dee marka la eego dadka dani ay uguba jirto laakiin xadiisu ba ahaa alcurafaau fi nnaar bal kaasna wuxuu ku xambaaran yahay uun qaaliban dee dadkii mas-uul noqdo taqsiir iyo lagama waayo inay waxyaalo aan tooseyn kuba dhacaan lagama waayo oo markaa ruuxii muqasirka ahaa fii wilaayati waa wilaaye waxaan ku gaboodfalayay wilaayadiisaase waxaan toosteyn laba imanaye xilkii aan saarnaa aan si fiican u gudanahayn kuwaas wayo kuwa loo jeedaaye ama kuwa kale dee inanka hadduu waa tii aynu soo marnay ciddii iyagu cadli laba imanaysa ehelkooda iyo wamaa walow taas oo kale inay dee sawaab weyn iyo wax weyn leeyihin iyo wacdi weyn uba soo aroore bal matalan kaa curafadu waa fi naar macnaha taasuu kuba xambaaranya kolley shaarixuna ama imaamkuna halkan xadiidku iyaanu kitaabka muslimba kuba sugnayn labada xadiidbe isagaa soo naqlinaya facarafnaa markaa maxaan idhaahnaa jacalnaa curafaa weeye waxaanu ka dhignay labiyo toban nin baanu curafo ujeedadu isna cashara rajulan maca kuli rajulin nin kasta maciisana oo minhum labiyo tobanka kamida unaasun dad ba ahaa waayo dee ninku hadduu cariif yahay ama naqiib yahay cid baa jirta uu isagu mas-uul kaba yahay ciddan uu madaxdan u yahay baa jirta marka nin kastaba maciisa dad ba ahaa allahu ilaahay aclam uu og yahay ilaahun baana ogaa kam maca kuli rajulin nin kastoo markaa ragga curafada kaba mida inta isagana ku xidhnayd ee uu mas-uulka kaba ahaaye isaga tabaca u ahayd ilaahun baa ogaa ujeedo dad badan bay ahayd kol dii labiyo toban carif meeshii ay jiraan mid kastaana kolley jamaaco ay laba socoto uu mas-uul kaba yahay ma haddee jamaaco reereed maaha waa ciidankii ayaa curafadoodii iyo dee intii nuqabadoodii iyo kuwii ka mas-uulkaa weeye nin kastaa firqo ciidankii kamiduu mas-uul kaba yahay bal matalan dee tiro badan bay ahayn oo dad badan bay alayan xagga marka la eego sababtan tacriifkao kale iyo kolley saaxib alkowkab alwahaaj wuxuu kaba dhigay dee imanka caqdi baa noo dhexeeyey qoom muddadii baa dhammaatay caqdigu waxa weeyaan waa hudno iyaga udhexaysay inaan la dagaalamin muddadii lagu heshiiyaa dhammaato markaa dee waxaaba loo diyaar garoobayay inay markaa wax huno udhaxaysa iyo wax markaa ka dhexeeya ma jirto waa dad muxaaribiina ama xarbi kaba dhaxeeye de haddii jihaad ay meesha yimaado ama dafci ha noqdo ama iyagoo laguba duulayo haba noqote waa ciidankii la diyaarinayay ayaa curafadana lahaa weeye bal matalan barkood baa halkan bukhaarina way dhacdee halkaa facarafnaa bedelkeeda fafaraqnaa baa tahay macno dee waa loo kala bixiyey weeyaan waa isla macnown waana arrin waadaxo oo macnaha ujeedadu waa min atafriiq oo labiyo toban nin oo mid kasta ay qaybi laba socoto ama firqa ay laba socoto ilaa laakiin horta taasi tiro badan bay ahayd oo ilaah baaba ogaaya ila laakina anahu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bacasa waa diray macahum iyaga macoodii waa qascadii ama xeedhadii aqalka abibakar kaba timi faakaluu way cuneen minhaa ay min alqascati ajmacuuna aw kama qaala bal waa dee barako kale iyo karaamo kaleo iyadoo gurigaas lagu soo cunay oo intii hore kaba badan tahay oo rasuulka ilaahay gurigiisii la keenay ba markii waagi bariyey qolooyinkaas dee labiyo tobanka cariif lahaa mid kastana kollay kooxi ay laba socoto ayaa loo wada diro kuwiina way wada cuneen oo kuwiina way ka wada dhargeen oo way wada gaadheen waa dee karaamo kale oo waa karaamadii oo sii socotayo barakada ilaahay subxaana watacala barakeeyey bal xadiidka dariiqan baa waxyaalihii kaa hore kaba dhinaa ay nooguma sugnaanayaan oo wuxuu ihi xadaثnii mحamed بن المثنى qال xadaثna saلم بن نوح الcطاr عن الجurayriي عن أbي cثmaan عن cabdالرحمن بن أbي bكri oo imika سlayman الtaymi kama warinaya abu cثmaane jurayri sacd بن iyaas baa kama warinaya kan salim بن نوuxna salim بن نوux بن أbي caضا ayaa la yidhah albصri abu saعيidi الcaطاr oo waa de malaa cadar lo hayo xaasuhu xerfadiisu ay ahayd xaafid بن xajar wuxuu kaba cabira saduqun lahu awhaam waa nin run badan laakiin qalada waa leeyahay oo taasi canow kaba dhiga lakin calaa kuli xaalin waa nin culimadu ay iskuba khilaafsan yihiin oo marka la eego abu zurca iyo ibnu qanic iyo ragli way tawsiiqiyeen ibnu xibaanna siqaadkiisu ku sheegay daraqun iyo nasaa-iyana waxay dhahaan nin xoogle ma aha ibnu macin qowlkiisu maruu yidhah waa yudacaf iyo kol uu yidhah laa ba'sa bihi oo iskhilkhilaafayo bal marka waxa weya waa nin shanigiisa la iskuba khilaafsanyaho kolley ninka caynkaasana badha ay tawsiiqiya badhna ay aanay tawsiiqina waa nin marka noqonayso kolley aan odhanayno xasanulxadiid buu noqonaya xadiidkuna waa mutaabaca uun kolley dee kitaabkeenana waaba tan imika inoo horeyse waa adigu mutaabaca uun xadiidkani waa nin marka la ega martabadiisu nin daciifa mahaan leenahay laakiin waa nin noqonaya xasanulxadiid oo se de xadiidku waa asalkiisu waa kaa inoo saxiixa bukhaari iyo muslim oo duruqda kale ay kuba wariyeen qaala wuxu uhi nazla calayna waxaa nagu soo degay adyaafu lana waa marti waana taa xaggay ugaba yimaadeen aynu soo aragnay qaala wuxu uhi wakaana abi abahay wuxuu ay yataxadau midee la caweeyo oo la sheekaysto oo ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam macnaa waa cinda rasuulillaahi sala allahu alay wasalam min alleil rasuulka ilaah agtiisa ayuu ku soo caweynayey soo joogayey isagu dee lasoo mujaalasaynayay o lasoo caweynayeyba qaala wuxu uhi fandalaqa wuu tegey abubakar baa intuu soo kaxeeyey martidii ayuu gurigii yimo haddana wuu noqonaya wa qaala waxaanu idhi yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow ufruq ka faaruq min adyaafika martidaadan hagaagu martigeliyo oo aniga hayla sugine martigelintooda ka dhamayso ka faaruq qaala wuxu uhi falama amsaytu markii aan galabaystay dee habeenkii galay ayaa ji'naa anagu aanu la nimi oon ula nimi biqiraahum sooriyadoodii qaala cabdiraxmaan baa wuxuu ihi faabo way diideen faqaaluu waxay dhaheen waa tane riwaayadii hore inooguma sugneen waad xataa yejiya macnaa ma cunayno ilaa uu ka yimaada abuu manzilinaa ruuxii gurigan aanu joogno lahaa oo fayadmaa fayadcama macnaa weliba uu nala cuno ilaa nala fadhiisto nala cuno anagu cuntadii ma cunayno isagina rasuulka ilaahay baa ula joogaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh qaala wuxuu ihi faqultu lahum waxaan ku idhi inahu isagu waa abubakrin rajulu nin weeye xadiidun kulul weeyaan oo nin dee xaroori oo kulul taas weeye riwaayadka qaarkoodna shadiidun baa dhacdee adigu kolley xiduu lahaa abubakrin waana xido laguba yaqaanay taas bay ahayd haddaba nin sidaasa iyagu weeye iyagu kolley tan waxay u lahaayeen uun bal dee malaa dee adab ahaan iyo inay abubakar dawaaba intaasoo aan reerkii haddaana cidiidila joogin isagoo aanu idiin iman waxay haysteenba intan uu yahayo ay dhici karto aan iyagu isagiiba ama casho waaye iyo waxyaaleha bal adigu taas baa aragtidoodu ay ahayd ama say u arkeen waxayd inay iyagu uu la joogo abubakarna waa kaa dee hawshaasuu lahaa markaasaan ku yihi buuhi inahu rajulun xadiidun isaga aabihii buu sheegaya kaba rabe wainakum idinku in lam tafcaluu haddaydaan samaydaydan cuntadan cunin khifta waxaan ka cabsanayaa an yusiibanii inuu iasiibo minhu xaggiisa adan dhibi inay igaba timaado oo dee uu qaatay inuu isagu waxaan hawshiisii gudan waayeyna waa kaa ku yihi ufruq min anafika qaala xulfaaba way diideen falama jaءa markii uu yimi abubakrin wakti dambena waa yimi lam yabda ma bilaabin bishayin shay awala minhum iyagii kaba horreeyay wixii ugu horreeyey dadkii weydiiyey wuxuu aha waa martidii oo faqaala wuxuu yihi afaraqtum maka faaruqdeen min adyaafikum martidiina martigelintoodii iyo sooriyeyntoodii qaala cabdiraxmaan ba wuxu uhi qaalu de waa hooyadii iyo ciddii kale la joogtay baa waxay yidhaaheen laa may wallahi maa faraqna annagu kamanaan faaruqin qaala wuxuu uhi markaa abubakar alam aamur miyaanan amrin cabdiraxmaan inuu dadkan uu hagaag usii sooriyeeyu ka faaruqo sooriyadooda sii dhameeyo qaala cabdiraxmaan ba wuxu uhi watanaxaytu canhu waan ka durkay o anugu waa kaa meel buu ku dhuuntay saynu soo maray faqaala wuxu uhi ya cabdiraxmaan qaala lamu hadlin fatanaxaytu qaala faqaala wuxu uhi ya unsaru unsarow aqsamtu waan dhaartay calayka korkaaga in kunta haddaad tay tasmacu sawtii mid sawdkayga maqlaya ilaa jita wayna timaadid oo uu dhaartay de waa kii waa ibraaru lqasam ama ibraaru lmuqsim xadiidka labadaba waa kuba yime waa layna faray oo waa umuuro toddoba u rasuulka ilaahayna faro hadduu ruux dhaarto sanoo kale uu kuguba dhaarto in dhaartiisii loo baari yeelo taas haddaba wuxuu ihi waxaan dhaartay oo waan aqsamtu calayka in kunta tasmacu sababta ilaa jid waa inadii timaadin qaala wuxuu yihi faji'tu waan imi faqultu waxaa ihi wallahi baan ku dhaartay maa lii dembun abihim wallahi de wax dembiya anigu malihi haaulaa'i adyaafuka waa kuwan martidaadiyo fasalhum walaydii sababta ay bal maalan waktigan aanu diyaafadoodii u dhamayn weynay qad ataytum waan ula imi biqiraahum sooriyadoodii oo fa aba weydiideen an yadcamuu inay cunaan xataa tajiya ilaad kaba timaadeen qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan baa odhanaya faqaala abubakrin baa wuxuu yihi maa lakum waxa idiin sugnaaday muxuu yahay alaa taqbaluu cannaa qiraakum halkan kolley laba wej bay soo naqliyaanee wejka hore haddaan horreysiiyo ee laguma wariyey sheekuna waa ku qaadiciyaad ka soo naqlinayo bitakfiif ilam oo alaa la yidhaaho markaasaa laakiin waxay dhacday aniga nusqadeyda waxaan filaya nusqooyinkiinu kolley taa waa ka saliim ayo nusqadeyda hatiina ka yar khada badane cala takhsiis saasaa i dhacday dee kolleyna wax kale maahae waa in halkan saadka unbaa daad ah waa cala taxdiid waa boorinu kuba boorinayo waa tii dee litaxdiid loolaba imanayay hadday idinkana taksiis taalla dee kolley sawaab mahawn waa hadalkii waa lagu bulb lagu furfuranayaayo maa lakum waxa idiin sugnaaday muxuu yihi alaa taqbaluu miyaydaan aqbalayn maxaa nooga aqbali la-din weeye cana anaga qiraakum iyada marka haddaan taa nidhaahno oo dee laabtii la fudaydiyo macnuulkaasuu noqonaya waxaanu sheekhu leeyahay haakada isagoo qaadiciyaad kasoo naqlinaya haakada rawaahu jumhuur laakiin arrin baa jirta kolley aanay dee isaga iyo qaadiciyaad iyo aanay kuba baraarujina laakiin saaxibu lmufhim uu kuba baraarujiyo haddii taa la yidhaaho ficilkii w naasibna ma gelin jaazimna ma gelin marka waxay ahaan layd oo xaqiisu ahaan lah in la yidhaaho alaa taqbaluuna oo nuuntii la sugo alaa taqbaluuna maydaan aqbalin cana qiraakum waa macno taxdiidoode naga aqbala macnu uu yahay waayo wax keena nuuntii inay dhacdo ayaan jirin haddii taa la yidhaha lakiin arrin baa jira waa saasu intaasi isna kooba baxaybe laakiin arrin aynu soo inagu soo noqnoqoto in horena usoo baraa jirto inay dee jirta loga jirtana ay tahay iyadoo xadfu nuun ligayri naasibin walaa jaazim iyadoo naasibna jirin bacd alcarab baa lahayd jaazimna jirin nuuntii la gooyo xadba de axaadiid baa waxaa kaa mid a aynu soo marnay waxa weeyaan laa tadkhuluuna اljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu laadu naafiye weeye daahirka waxaa walaa tu'minuunayne maaha naahiye walaa tu'minuu xataa taxaabu marka taas oo kale de waxay kuba xambaaraydo luqadaa jirto oo imanka ligayri naasibin wajaazim meelo kalena way jiraanba bal marka waxaan leenahay saxibulmufhim walow taa kuba gaabsaday waa intaan raacinayne de waxay ku xambaaran tahay marka haddaan taan idhaahno luqadaas carbeed ee ah nuuntii la gooyo iyadoo naasib iyo jaasimtoona jirin kolley waana masalaan hore marar kale uga soo hadalay lafti dabdiga labaad barhkood ay kuba wariyeen waa allah in la yidhaaho allah di markaa nuuntii antii baa ku idqaamnaanaysa laadii ku idqaamnaanayso macnuu markaa muxuu noqonaya maa lakum waxa idiin sugnaaday muxuu yahayoo allaa taqbaluu ina marka caynkaasana laadaan zaa'ida ka dhigaynaayo waxa idiin sugnaaday muxuu yaho idiin diidaya an taqbaluu ina aqbashaan cana anaga qiraakum sooriyadiinii oo ma manacaka anlaa tasjuda oo kale qur'aanka ibliisba maxaa kuu diiday anlaa tasjuda ee sujuuddii buu diiday laadani markaa waxay ahayd ba halkan oo kale dee taakiid ahaana loolaba yimaado bal qur-aanka haddaynaa waa zaa'ide dee macnuhu waa muxuu maa manacaka an tasjuda weye maxaa kuu diiday inaad sujuudde macnuu may ahayd inaanad sujuudin maxaa kuu diiday oo dee waxa weeyaan taas bal maalan haddii aan taan idhaahno waa ma lakum alla taqbaluu ay maa lakum waxa idin sugnaadeen muxuu yahay idin diiday idinka hor joogsaday idinku xambaaray dee waxa weeyaan ba ama idinka hor joogsaday an taqbaluu cana qiraakum wa haddii laadaashane laakiin bal jumhuurta taa horey kama wariyeen ee taa hore aan kuma daynayna maxaa idin diiday qaala wuxuu yihi faqaala abubakrin markay dee taa intuu iyagii ku yihi canaantaas waana kaa yidhaahaa kulullah hanii'an saynu soo maray fawallahi la acamahu leylata ilah baan ku dhaartay maba cunayo cuntada ma dhadhaminayaa habeenkan qaala wuxuu yidhi abubakr faqaalu iyaguna waxay qaala cabdiraxmaan wuxuu yihi faqaalu waxay yidhaaheen adna dayfkii fawallahi laa nadcamahu xataa tadcamahu iyagina way dhaarteenoo anaguna ma cunayno inaad adigu cunto qaala abubakr ba wuxuu yihi famaa ra-aytum aan arag ka shari macnaha shar oo kale ama shar ka leylati qad ay kaladii ra-aytuhu leylata qadway shar baan arag lamida kan caawa arkay oo kale taas buu yihi waylakum maxaa hooggiine maa lakum anlaa taqbalu imaka waa tanaantii inoo taaleeg halkan oo taa horena waxaan odhan lahayn de haddaan iskuma fasirin la taa horeba hoshadayna anlaa taqbaluu cana qiraakum macnaa maxaa idin sugnaaday oo idinku xambaaraya haddaan xataa laada ziyada kuma dayno anlaa taqbaluu inaydaan aqbalin cana qiraakum waxa idinku xambaaraya muxuu yahay qaala cabdiraxmaan balsma qaala wuxuu yihi adugu markii dambe dee markuu arkay qeriya qer ay noqotay dee martid inay saa ku seexdaan caawa o dhan ay kuba qatanaadaan ay gurigii saa kaga tagaan ay foolxumo tahay ayaa muxuu sameeyey abubakrin isagina waa dhaartay iyagina way dhaarteen marka abubakr baa yidhi ama alula tii hore oo bal maalan famin ashaydaani waa dhaartiisii iyo hadalkaa hore shaydaan xaggii bay kaba ahaatay halumu keena qiraakum sooryadiina waa cuntadii keena qaala cabdiraxmaan ba wuxu uhi faji'a biطacaami fasama bismi illaahi buu yihi faakala waa kalo iyaguna deena waa taase way cuneen qaala wuxuu ihi falamaas waa dee barakada aynu soo marayna way timi oo riwaayaad labada riwaayo way isu keen buuxinayaane falama asbaxa markuu waa berisay ayuu qadaa cala nabiyi salى اllahu alay waslm habeenimo horta waa u geeyey cuntadii oo waa taasaynu riwaayada hore kuba soo maray markuu waa berisuu rasuulka ilaahay kusoo kaloo faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi baruu iyagii way baarinimo faleen oo dhaartoodii de ay dhaarteen ay yidhaaheen caawa ma cunayna ilaad cuntid dee sidii bay u dhacday oo may cunin ilaa aan cunay oo dhaartoodii markaa waxinsiya iyo wax dhaartoodii oo kaba buray ama kaba jabtay may jirin baru macnaa baru fii yamiinihim wey waxanisu laakiin anigu dee dhaartaydii waan jebiyey xinsi baa kuba yimi oo sababtu intan dhaartay baan haddana cunay qaala markaa wuxuu ihi faakbara arrintii say u dhacdayna uu sheego faqaala rasuulka ilaahi baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal anta abaruhum adigaa ka ugu marka la eego xagga bir ahaan iyo daac ahaan ka u badani adiga weeye wa akhyaruhum ka u khayr badanna adiga weeye sababto xinsigan maanta dhaartan uu dhaartay dee shareecsayn hore kitaabulimaan uguba soo maray shareecada waxay faraysaa hadduu san oo kale dhaarta ay u dhacdo inuu dhaarta caynkaasa la buriyo marka waa shay shareecadu ay ugu yeedhay ay u sinaysay bal ay amrayso ayuu laba yimi oo dee isagu markaa isagoo wixii yidhaah ku adkaysta un taas baa uga xumaan lahayd ama uga dembi badnaan lahayd isagoo dhaartiisa kafaaradeedii bixiya marka adigaa marka la eego xagga daaca ahaan uga marka la eego badanba waa mid dee isagaana asxaabtii oo dhanba ugu khayrka badnaayo adigaana ugu khayr badan waa akhyarhumna kolley hore aynuu soo marray xataa ashriba intaan soo haynay daaka asharu waa tii aynu soo marray oo dee marka la eego shar iyo khayr waxa badan un in sharun iyo khayrun la yidhaaho intaas afcalu tafdiilkooda laakiin asalkii muxuu ahaa asharu iyo akhyar buu ahaaye laakiin waa luqa yar bay noqonaysaa tanatii un bay kuba timi oo gaaliba agnaahum khayru wa shar can qowlihim adaa akhyaru wa ashar qaala wuxuu ihi markaa abu cusmaan baa leh ama dee axad aruwaad un walam tabluqnii aniga imay soo gaadhin kafaaratun kafaaro uu bixiyey abubakar in imay soo gaadhin iyadaa markaa imay soo gaadhin buu otani daliil uma aha inaanu kafaaro bixin waayo shareecadii baa sugaysa oo amraysa haddii san oo kale ruuxa dhaare ay ugaba dhacdo walow la amrayo inuu dhaartiisii aanu ku adkaysan kafaaradii inuu bixiyo waatii nusuustii hore aynuuba soo maray kitaabkaabay kuwaga ay kuba sugnaayeen aynu soo maray marka isaga inaanay soo gaadhin oonu ka warhelin iyadoo shareecada adiladeeda ay taa keenayso dee wuxuu ka waramuun inaan xadiidkii uu soo gaadhay ama uu wariyey kafaaradaasuu bixiye aanay kuba sugnayne laakiin waaqacaya nafsulamarka kafaara inaanay jirinba iyada taas cibaaradiisa nima keenayso ee nusuustina taasay keenaysaa waxay kuba xambaarantuun inuu kafaaradii bixiyey sheekhuna halkan taawiil yar oo wuxuu leeyahay may soo gaadhay annahu kafara qabla alxinsi intaanu horta xinsigii kuma dhicin waayo wakti isku dhowbayd inuu kafaaro gutay lakiin waxba taasna ma odhanayna waxa weeyaan isagii malaa dee wuxuu may soo gaadhin buu leeyahay laakiin inaanay isaga soo gaadhin kama dhigna inaanay kafaari jirin kol haddii dee nusuustii shareecadu ay tan tahay wax khaas yeelayaana aanay jirin wax suuradan kaba saarayaana aanay jirin taa wey qaala walam tablugni kafaaratu baabu fadilaة اmuwasaati fi الطacaami اqaliili waana طacaama اثnain yakfi ثalaaثaة aw naxwi dalik wuxuu baabaysan yahay caawa kale casharkaa yar malaa iska yar culus laabaha tan waktigina waa gaadhay waxoogaa baan yar wadaynaa wuxuu u baabaysan yahay baabu fadiilati اlmuwaasaati waa iskaalmeynta iyo muwaasaadka fi طacaami اlqaliili cuntadii yarayd in laysugu kaalmeeyo fadiilada ay leedahay oo ruuxii oo cuntadiisu yar tahayba inuu cid kalon isna waxaysan kusoo daro intii ay noqoto waxa ay wada cunaan ma lagu gaajo baxo yaan lagaba dherginbe fadiilada ay leedahay waa mid waana dacamalisayni laba cuntada dhergisa yakfi alaaata waa sax oo cuntadii laba ruux ay ka dhergaan saddex hadday ku wada cunaan waa lagu gaajo baxaya way ku filaanaysaa iyo wanaxwi dalik waa axaadiis kolley aada isugu dhow dhowaan arki doono kolley macnahoodna daahiriyeen xadaثna yaxya bnu yaxya qaala qarأtu عalى maliki can abi الzinaadi can ilacraji can abi hurayraa anahu qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam dacamlisayni laba cuntadood kaafi halaaثati saddex mid ku filan weeye ujeeddadu cuntadii laba ruux loogu talagalay ee ay ku dhergayeen saddex way deeqaysaa wa dacaamu halaaثati saddex cuntadoodna kaafi arbacati afar way ku filaanaysaa وxadثna isحاq بن ibrahيm qال أخbarana rوح بن عibaadta وxadثna yaحya بن xabيbi qال xadثna rوح qال xadثna بن jurayجi qال أخbaranii abu الزubayr أنhu samca jaaبir بن cabd للahi yquل samictu رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم yquل dacaamu lwaaxidi shaksi keliya cuntadii waa cuntadii haddamaha dee cuntadii uu ku gaajo baxaya u mahay waa cuntadii deeqi lahayd ee loogu talagali lahaa ruuxabay ku filan tahay cuntadii ruux ku filayd yakfilisayni laba way ku filaanaysaa laba way ku gaajo baxayaan wadacaamulisayni yakfi arbacata laba cuntadoodna afar xataa way ku filaan wadacaamu larbacati yakfi hamaaniyata iyaguna haddii la eego gaajo baxuun baryo wax radaq celiyo dee sideed afar wix cuntadii loogu talagalay sideedna way deeqi ama way ku filaan wفي riwaayaةi isxaaq qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam walam yadkur samictu ujeedadu riwaayada isxaaq imaka ibnu ibraahim xadiidkan inay yaxya ibnu xabiib baa la wadaagsado ruux ay ka wada wariyeen halkay ahayd can jaabir anahu samica jaabira yaquulu samictu rasuul الlahi halkaa muxuu yihi isagu jaabir markuu soo gaadhay qaala ama yaquulu qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam xadثna بن نmayri qال xadثna abي qال xadثna سfyaan xa وxadثnii mحamed بن المsنى qال xadثna cبدالرحمن waynamadi عan سfyaan waana سfyaankii hore waana hawri عan abي زbayr عan jaabiri عan النabiي slى الlaه عليه وsلم bmثل xadيiث بن jurayجi xadثna yaحya بن yaحyى وabubكر بن abi shaybta وabu kurayb وإسحاaq بن إbrاhima qala abu bkri وabu kurayb labadaasi waxay dhaheen xadثna وqاla الآkخhراani أخbarana labada kale waxay dhaheen أخbarana abu mucaawiya dhammaantoodna waa taa xadana abu mucaawiya akhbarna abu mucaawiya can alacmash can abi sufyaana can jaabirin qaala anahu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam طacaamu lwaaxidi yakfi lisnayni wa طacaamu lisnayni yakfi arbacata xadana qutaybaة bnu saciidi wacuثmaan bn abi shaybata qaala xadana jariiru can ilacmashi can abi sufyaana can jaabiri can nabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala طacaamu الrajuli ninka dacaamkiisu waa halkii marka hore aan soo aragnay طacaamu الwaaxidi waa nin dacaamkii ama shaksi ama haweeneyba waa adigu ruux cuntada ku filaata ama dhergisa yakfi rajulayni labana waa ku filaanaysa wadacaamu rajulayni yakfi arbacata wadacaamu arbacati yakfi hamaaniyata bal waxa weeyaan xadiidka ta inoogu sugan waxaa ku sugan alxahu calى اmuwaasaati fi الطacam khaasatan marka weliba baahi iyo shidayo ay jirto cid cuntadii iyo waxyaalaha caynkaas ee daruuriyaadkii bal laysugu kaalmeeyo oo cuntadu xataa haba yaraatee dee kifaayadii la doonayey ee ahaa bal ruuxii inuu ku gaajo baxo saas dee naftiisi iyo ramqinay qaradku in la dhergo un maahe way kuba xasilaysaa gees kalena dee marka la eego ruuxu ama cuntadoodii cid kale soo geliyaan oo kale barako kala meeshii imanayso dee iyagiiba waa kuwan ruuxan caawiya wallahu fii cawni اlcabdi maadaama cabdu fii cawni akhiihi waa kaalmo kale iyo barako kaleo dee dhammaan wada caam yeesho cuntadin ay u barakowdo ayaa kuba sugnaanaysa taas bay id adigu tao macnaa waa boorin layskuba boorinayo taas weeyaan oo khaasatan marka weliba wakti dee ama abaar ama gaajo iyo jahdiyo waxyaalahaas ay jiraan in taas lalaba yimaado waana tii hore adaxiya aynuguba soo marray bal sidii rasuulka ilaahay markay dee qoladii reer miyiga ahayd ee baahi ay keentay madiine ay yimaadeen waxyaalihii u abray sidee de dadkii bal muwaasaadkan iyo ay qeyb kaba mid ahaa weeye baab almumin yakulu fi mcan waxid kule mala kalan buu isaga yar bahanay wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruk